gudubno hadda markayn taa ka gudubno beenihii biniid ayaa sayidka oo col kusoo bixinayo wuxuu maqlay haddana xaggan iyo harar iyo jigjira inay kaga soo baxeen beelahaas laftooda niman jibir doonaya oo ciidamadii mililig ah oo uu mariina u yahay nin la odhan jiray calisaam markaas uu maqlay sayidku warkaa colkana bixinayo oo la soco faca ama safar ahayd oo beesha biliid jahadeeda u socotay yuu u soo faray saddexley oo ku yidhi waxaad ku tidhaahdaan biliid haddaad sii martaan wuxuu ku soo yidhi sayidna xammed laba bahal biliidho hadday kaa isugu baaqday hadba kii bahnimo kuu xigaa laysu buriyaaye barkadna waa u dhaamaa hashuu burursan ii doonay sidaasaa lagu soo yidhi ku dhahaa nimankii socotada ah reerihii way tageen beeshii biliid way arkeen iyo raggiisii kolkaasay fariintii u sheegeen kolkaasuu yidhi biliid ma ku noqonaysaan haabay yidhaahdeen wuxuu yidhi waxaa ku tidhaahdaan wuxuu ku yidhi biliidna waxaad bi'isay baa maxamedow lala baroortaaye beenaale beenaale dhalay lalama beeleeyo ballankii ilaahay nin qaba baasha lama saaro sidaa ku dhaha buudi markii socotadu ka tagtay gooni isu noqdeen biliid iyo iyo raggiisii nin qarta ah waxay ku canaanteen war adiga biliido ninka aynu collownaba oo aada isu nacnay habaynaga gardasaadeen haddana ninku niman magaceenna aada u nacay oo la yidhaha hartigaabna wuu dhex jooga maxaan ku idhaahdaa hareeraha laga taagan yahay waxbaa iska jir jira waana nin culimaa sida lainoo sheegayo haddana haddee maxaad ugu tiri wuuba soo cawdaye hadalka beenaale beenaa dhalay si mataxan maad yar dadabtid baa laidhaha hadalka ama sagordohdid ama sarbeebtid wuxuu yidhi bilid badda mootan maydkii fircoon ba'la moosiihe fir mitan iyo meeqaanba way iskala masoobaane madagaadhi waagaa mutuxay mootanaanshaha eh kolkii ay majaraleexatee xaajo marin dhaafto muurti qodob ku miisaamanbaa muranka noo dhaanta madi cararta maqasheeda koris minowsan baa dhaanta muruu hadal xun maangaab ninkeed maqashay baa dhaanta kuwana waxay dhaheen maqal ulaa dhaantiis maqashay baa dhaanta magoog beena tala muuqato maragle baa dhaanta hal miirshawle maya oo tidhaah miday horaa dhaanta mayay aafo miidhana abaar muruxsan baa dhaanta haddaan xididku ma'muus lahayn madihi baa dhaanta mirta weerar birir maalin oo ragis marshaa dhaanta matan lidiqa laas miir abaa kuu mitamis dhaama boqorkii malay dabi midgaan xadhig martaa dhaama masjiidkii cibaadada ka madhan lama mudaa dhaanta mufti nacaba aw kulamus oo macallinaa dhaama walaalkaan mushaawaro lahayn maqanahaa dhaama malabsuna mariid laga kaca muudfashada dhaama muslimnimo ninkaan kugu dhaqayn muuminnimo khaasa gaal maxasta kuu nabadgesho ood magansataa dhaama yuu yidhi bidhi haddee waxaa meeshii cajaa'ib ah badda mootane uu ka bilaabay way jirtaa baan maqlay bad dhimatay yaa jirta ad maqlay anugu yoga meelahaas ma marmara ma aanan ahayne kolkaas ninkani si fiican buu wax u shaaxay waxaan kuu soo dhaafay oo dhexihii aan ka nimid ku jirtay in uu sayidku u soo diray ergo qoladaas biliif dadkiisa ah oo ergadaasna uu la socday nin abshir dhoorre la yidhaah marka ergaduna ay ahayd shan iyo toban nin dabeedna beeshu ay soo dhoweysay oo ay markaa la wada hadlayay waxaa la sheegay habeennimadii in uu nin inab bidhiidh ahaa oo cabdibudi la odhan jiray oo heesaa ahaaye inuu ciyaar ku dalqabsaday batar ah inuu yidhi ma shan baanu weynahay oo geel annagaa shan xero gala aabbahay baa shirkii tegey hooyaday baa shabaabo ah makhayli baan shullaha dhigay oo sacab baan shablo u tumay ninkii shaashka weynaa ee sheekh weeyena la yidhi sheegatada indhaha rugan hadalladaasa in laga qabtay ergidiyo laysdiidayna inay ku noqotay sayidka kadibna hadalkiisii la sheegay oo sayidkii la gaadhsiiyey meesha uu ka soo odhanayo sayidku gabayga uu xasan gaaru ku soo dhiibay xasan oo hubqaadaya haddaad naga hagaagayso waad sheegaysaa ciyaartaas ballig waxa uu leeyahay ibraahimku haytaabnay wiisahadanahay hadahayna wada qaraabihi biyo habar wadaaggeejinay uhubay kulley ima halaajeen afrin beenacay ugu abdaran iguma horsheena goortay habluhu boodayaan iguma heeseene marka uu saas leeyahay wiilkaa hadalkiisa yaa xanuujiyey wiilkaa bidhiidh baa dhalay oo waxaa la yidhaha cabdidhudi haddana wuxuu ku aasan yahay oo xabaashiisa ku taallaa wajeel ceelka shiidle la yidhaha dacdiisa yuu ku aasan yahay ninka cabdidhudi ahaa ina bidhiidh la odhan jiray